waar maxaad sheegtay warwaanimada maxaad sheegtay alxamdulilah walaalkayo waxaan doonayaa inaan kuu sheego sheeko cajaa'ib leh oo wakhti dheer dhacday inkastoo sheekadaasi ay wax cajaa'ible tahay haddana waa wax dhacay oo la hubo waxaan doonayaa inaad maqashid waayo haddaad maqashid oo rumaysatid waxay kuu keenaysaa farxad iyo nabad
walaal waxaan jeclahay inaan maqle ii sheeg ciise masiix kii isku tallaabta geedka korkiisa ah ku dhintay dhimashadii ayuu ka kacay
waxaad ii sheegtay cajaa'ibay leedahay laakiinse see lagu ogaan karaa inay runay tahay laabudda waxaa laska arkaa inuu jiifay una dhimanin ma hurdin ee sida runta wuu dhintay inuu dhintay waxaa caddaynaysa intuu isku tallaabta korkeeda saaraa nin askari ah ayaa waran dhinaca kaga muday markaasaa waxaa ka yimid dhiig iyo biyo waan ognahay inaynan taasi dhici karin inuu ruuxu dhinto mooye ciise waa dhintay waa la duugay laakiin maalintii saddexaad ayuu dhimashadii ka kacay taas waqti dheer baa laga joogaa intuu ciise kristos u dhintay laakiin see aad ku garan kartaa taa inay run tahay ciise xertiisa wuxuu u sheegay inuu dhiman doono oo uusa xariiri doono xertiisuna way arkeen isagoo geedka korkiisa saaran isku tallaabtii oo ku dhimanaya meeshaas saaxiibadiisa mid ka mid a ayaa duugay markuu dhintay kabacdii maalintii saddexaad qaar saaxiibadiisa ka mid a ayaa qabrigii tegay oo waxay arkeen qabrigii oo maran markaas kabacdi ayaa ciise u yimid iyagii oo uu la hadlay oo weliba wuxuu la cunay cunto waxay arkeen nabaradii gacmihiisa iyo lugihiisa masaamiirtu ku samaysay markuu isku tallaabta korkeeda saaraa markaas ayay xusuusteen wixii uu u sheegay inay sida runtaa dhaceen wuu dhintay dhimashadiina wuu ka kacay war sidee buu ninkan qawi saas oo kale ama xoog saas oo kale u heli karaa
ciise wuxuu u sheegay intuusan dhiman ka hor xertiisii anigu waxaan xoog u leeyahay nafsadayda inaan iska dhigo inaan qaatana xoog baan u leeyahay sida runtaa tanina waa wixii uu sameeyey saaxiibadiisii waxay arkeen isagoo isku tallaabta korkeedii meyd ku ah kabacdina isagoo nool ayay la kulmeen markaas ayay waxay garteen sida runtaa inuu ilaah ahaa waayo wuxuu lahaa xoog uu kaga kaco dhimashada ciise dhimasho ma aynan qaban karin shaki la-aan ciise ilaah weeye
ninkii dhintay ciise miyuu ahaa ama ruux kale miyuu ahaa
nin kale ma ahayn ee ciise laftiisa ayuu ahaa waayo ciise laftiisa ayaa doortay inuu dhinto muxuu doortay inuu dhinto ciise waayo dembi dadka ilaahay ayuu ka dheereeyey ilaahay wuxuu kitaabkiisa ku leeyahay nafsadii dembaabtaa way dhimanaysaa giddiganna waan dembaabnay dembiyadannada waa in la xukumaa ciise nafsadiisii wuxuu u bixiyey inuu qaado ciqaabtii dembiyadannada wuuse xariiray oo wuxuu u dhintay annaga daraadayo ciise kristos muxuu dhintay oo booskiisii muxuu nin kale u dhiman waayey waayo ciise isaga keliya ayaa jiray wax aan dembi lahayn inta kale oo binu aadanka adduunyada ku nool oo dhan dembi bay leeyihiin sidaas daraaddeedna wuxuu qaadi karay ciqaabta dembiyadannada isagu wuxuu ahaa sadaqada keliya oo ilaahay u aqbali karay ciise keli ah ayaana badbaadin kara
ciise dhimashada wuxuu u doortay maxay ahayd wuxuu dhimashada u doortay waxa weeye jacaylkiisa weyn oo u noo qabo iminkadan ciise xaguu joogaa wuxuu ku noqday jannada xaggeeda ilaahay ayuuna jannada la joogaa hadda laakiin wuxuu kale oo la joogaa qalbiga ruux kasta oo rumaysta hadda waxaan jecelahay walaal inaan kuu sheegaa ciise waa inaad rumaysataa waayo isagu waxa weeye kan keli ah oo ku badbaadin kara